barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaali com
duhur wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal waa maalin salaasa waana sagaal iyo tobanka bisha disembar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duurnimona waxaa ka mid ah qaar ka mid a dhallinyarada dhammaysatay jaamacadaha boramo oo bartay cilmiga ganacsiga oo saameeyey hannaan ay kula talinayaan ganacsatada magaaladaasina ku dhaqaaqay marketing baan u samaynaa suuqgeyn fiican si uu markaa alaabtiisana uu iibinaya ama sarfayskiisana ay u dhaqaaqaan sidoo kale branded design baan u samaynaa si magaciisu uu kor ugu kaco ayaan waxaasoo dhanba iyagoo docmina oo qoraala iyo weliba iyagoo tababara ayaan bixinaa si uu busineskiisu kor ugu kaco sidoo kale waxa aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysi aan la yeelanay wakiilka somalilan ee hay-adda hafayo kow kaga hadlayo tababarada dhanka xirfadaha ee ay dhallinyarada siiyaan
kaalimihii heesaha ayaan iyana ka marrayn barnaamijkeenna duhurnimo waxaana ka mid ah
waa codka fanaanka faad cumar yare dhegaystayaal idaacaddaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu ka digay shalayto in awoodda iyo quwadda waddanka ay ciriiri gelinayaan awoodo ka soo horjeeda waxaana uu ballan ku qaaday in waddanka uu isticmaali doono farsamo walba si markaasi sare oo ugu qaado dibna uu ugu soo nooleeyo waxa uu ku sawiray maraykkii oo soo kacay isagoo soo bandhigaya istaraatiijiyaddiisa cusub ee ammaanka khudbad uu ka jeediyey washington waxa uu trump ku tilmaamay in ruushka iyo shiinaha ay yihiin laba waddan oo raadanaya sidii ay tartan ay uga adkaan lahaayeen maraykanka qiimihiisa saameyntiisa iyo dhaqaalihiisaba balse wuxuu ballan qaaday in washington inta uu xukunka hayo aysan dib u laaban doonin maamulka madaxweyne trump ayaa codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano fiito adeegsaday markii ugu horreysay isniintii shalay iyagoo ka hor joogsanaya qaraar horyaale golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ka dhan ahaa go'aankii maraykanku uu jerusalem ugu aqoonsaday caasimadda israa'il islamarkaana caasimadiisa ugu raraya halkaasi safiirka maraykanka u fadhida qaramada midoobey ninki hali ayaa xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey u sheegtay in maraykanku aanu dalna la socodsiinaynin halka uu safaaradiisa geynayo dalka jaban ayaa waxa uu ka iibsan doonaa dalkan maraykanka qalabka difaaca gantaalada oo kala duwan taasi oo uu kaga jawaabayo waxa uu u arko khatarta sii kordhaysa ee kasoo fool leh dalka kuuriyada waqooyi golaha wasiirada ee ape ayaa waxa ay ansixiyeen qorshahaasi maanta oo talaada ah oo ay ku iibsanayaan qalabkaasi oo ku kacaya adduun dhan ku dhowaad laba bilyan oo dollar barnaamijkaasi ayaa waxaa lagu wadaa inuu soo dhammaystmo sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka jaban ayaa waxa ay ku tala jirtaa inay marag ka iibsato oo kale gantaalada liishaankooda u dheeryahay maamulka madaxweyne trump ayaa waqooyiga kuuriya ku eedeeyay weerar dhanka internetka ah horaantii sanadkana dunida saameeyey waqooyiga kuuriya ayaa eedamo istabajooga loogu jeediyey inay mas-uul ka tahay qaybinta virus kombyuutarada saameeyey oo loo yaqaano wanacry kaasi oo la arkay bishii mey ee sanadkan islamarkaana in ka badan boqol iyo konton waddan ka xidhay kombyuutaradooda
duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatala toos uga dhegaysanaysaan washington qaar ka mid a dhallinyarada baratay aqoonta ganacsiga ee ka qalin jebiyey jaamacadda camuud ee magaalada borama ayaa dhowaantan waxa ay sameeyeen xaruna talooyin bixisa islamarkaasina tababar ay ku siinayaan dadka magaaladaasi kule ganacsiyada yaryar maxamed daahir cabdulaahi waxa uu madax ka yahay shirkadda kaaliye oo bixisa la talinta ganacsiga waxaana uu u warramay werigeena v o a haashim sheekh cumar good waad mahadsantay haashim waan dhowahay magacaygu waa maxamed daahir cabdilaahi ka soo baxay kuliyadda maaraynta iyo maamulka ee ganacsiga jaamacadda camuud barnaamijkan la yidhaahdo la talinta bisnisyada yaryar ee kaaliyo business consulting fame dhowaan baan bilaabay muddo saddex bilood ka hor ah sababahaan u bilaabayna waxaa igu dheliyey anigoo ah anigoo ku guulaystay tartanka iyo hal abuurka jaamacadaha somalilan u dhexeeyey kadib halkaa tartankayga waxyaalo badan baan ka soo bartay cilmiyo badan oo soo baxay imikaoo la taaban karaa soo bartay sidaa awgeed baan bilaabay in ganacsiyada gobolka awdal ee boorama in aan waxyaalo badan ka bedelo anigoo arkay ganacsiyadoodu in ay waxyaalo badan ay ka dhiman yihiin sidoo kale ganacsiyadoodu ayna u dhigmin ganacsiyada caalamka marka waxaan jeclaystay in bal horta biiska aan ka soo bilaabo hoosta aan ka soo bilaabo waxaan ku bilaabay meherado yaryar baan ku bilaabay waxaan horta aad ugu mahad celinayaa nin la dhaahdo cabdiqani abraar oo haysta maxaydeenay sagal jad boorama ayaa si fiican ii soo dhoweeyey ninkaa mahadnaq ballaadhan baan u hayaa meherado kale ayaan haddana u shaqeeyey dabeetana waxaan arkay barnaamijkan inuu faa'iide leeyahay dabeetaado waxay igu soo dhalatay fikrad kaloo ah youth business oo ah dhallinyarada ganacsiga ku dhex jirta inaan soo ururiyo barnaamij u qabto oon ku tababaro hab ganacsi oo fudud oo la dhahdo business model canvas
marka habkaa ganacsi ee aad ku tababarayso dhallinyarada haysata meheradaha ganacsiga ee magaalada boorama waa habkee ma hab ka duwan habkii ay u shaqaynayeenba oo casri ah mise habkii ay ku shaqaynayeen kor aad ugu qaadayso aqoontooda iyo waayaragnimadooda
habkii ay u shaqaynayeen kama bedelayno oo waayo waxyaalo badan bay ay garanayaan laakiin habkaa ay u shaqaynayaan uunbaan horumarin kusii samaynayn waayo waxyaalo badan oo ka dhiman xagga shaqaalaha ma tixgeliyaan oo xagga shaqaalaha waxyaalo badan baa ka dhiman xuquuqda maxayd inay shaqaalaha si fiican unba maxayd inay sameeyaan sidoo kale waxyaalo badan oo ka dhiman oo ayaa jira dabeetana waxaan bilaabay in horta number one waxaan soo horta soo arkay inayna wax qorshe ganacsiyada inta badan ayna businesyada ku samayn qofku markuu business iska samaynayana ganacsi markuu samaynana uu sameeyaan isagoona suuqii warbixin hore warbixin ka haysan qorshe ganacsiyadna aanan samaysan waayo qorshe ganacsiyadku wuxuu kuu sheegayaa min bilow min ilaa dhammaad ganacsigaagu wuxuu ku sugnaan doonaa kaasi waa number one sidoo kale marketing baan u samaynaa suuqgeyn fiican si uu markaa alaabtiisana uu iibinaya ama servicekiisana ay u dhaqaaqaan sidoo kale branding design baan u samaynaa si magaciisa uu kor ugu kaco ayaan waxaasoo dhanba iyagoo documenta oo qoraala iyo weliba iyagoo tababara ayaan bixinaa si uu businesskiisa kor ugu kaco
markaa tababaradaasi aad siinaysaan ganacsatada yaryarka ee u badan ganacsatada ay haystaan dhallinyaradu ma dhaqaale ayaad ka qaadaan mise bilaa lacag ayaad ku tababartaan haddii aad bilaa lacag ku tababartaan idinka ayaa idinka caawiya dhinaca dhaqaalaha
horta ujeeddada waxa weeyaan in ganacsigu isbedelo ta kalena lacag kama qaadno laakiin iyagaa nagu caawiya qalabkaan isticmaalayno iyo meelaha aan ku qabsanayno hadba wixii yaraaye nagaga soo hagaaga iyagaa markaa intaa naga kafeeya
maxaad is leedahay way ka bedeli doonaan meheradihii ganacsiga ee jiray aqoontan iyo tababarkan aad siinaysaan
walaahi waxyaalo badan bay ka beddelayaan oo markii koowaadba waxaan arkay horta shaqaaluhu number one markay ay meherada ka shaqaynayaan xagga shaqaalahan inta badan kusoo horreeya dressing code wax la dhahda ayaa jira oo qofka shaqada uu ka shaqaynaya waa inuu u ekaadaa dharkeygii waa inuu xidhaa dabeetana macaamiisha way soo jiidanaysaa halkaana isbeddel badan baa ayaa ka imanaya sidoo kale maanajerka ama ninka meherada maamula waxaa looga baahan yahay waxyaalo badan oo dhiirigelinaya shaqaalaha inuu sameeyo si shaqaaluhuna ay si fiican u soo dhoweeyaan macaamiisha macaamiishuna dakhli badan ay usoo geliyaan kambaniga
marka aad tusaale naga siiso qaabkaa tababarka aad u bixinaysaan haddii aad tihiin shirkaddan kaaliye ee aad madaxda ka tahay ma shaqaalaha unbaad tababaraysaan iyo mas-uuliyiinta meheradaha mise mulkiilaha meheradale ayaa tababaraysaan
horta haashimow barnaamijku isku dhex jiraa barnaamijba mar baan qabannaa barnaamijkan kow iminka aan qabannay waxaa ka mid ah horta dadka meheradale ayaan tababaraynaa oo sababtaan ugu tababarna waxa weeyaan tuulkan aan ku tababarna ama qalabkan aan ku tababarna wuxuu khuseeya maamulka ayuu khuseeya barnaamijka kan xigana insha allah waxaan soo ururinaa shaqaalaha waayo shaqaaluhu waxay u baahan yihiin inuu customer satisfactionka siday u ilaalinahayeen soo dhoweynta macmiilka iyaguna kaa waa barnaamij kale waanu qaban doonaa shaqaalo oo khaasa laakiin kan wuxuu khuseeyaa uun maamulada
ma isku daydeen inaad la xidhiidhaan shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ee ka jira gobolka awdal haa shirkado badan baan la xidhiidhnay welina wada hadal baa ayaa noo socdaa dee qofku markuu wax ka arko wax la taaban karo si fiican kuu soo dhoweeyaa hadda waxyaalo badan bay naga arkeen insha allah waan ku rajoweyna inay si fiican noo soo dhoweeyaan
kaasi wuxuu ahaa maxamed daahir cabdilaahi oo ka mid ah dhallinyarada dhammaysatay jaamacadda camuud kuliyadda maamulka iyo maaraynta iyo ganacsiga oo shirkad gaar uu leeyahay oo la talisa ganacsatada yaryarkaa ka sameeyey magaalada boorama islamarkaana dhowaan u qabtay tababar la xidhiidha dhinaca ganacsiga oo aan ku wareysaninay barnaamijka dhallinyarada maanta haashim sheekh cumar good v o e boorama
duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waa v o a idinka imanaysa washington koobnaanta xirfadaha ayaa la tilmaamaa inay door ka qaadato hoosu dhaca wax soo saarka iyo weliba tacabka bulsho kasta iyadoo haddii ay kordhaan ay sare u kacaan wax soo saarka iyo weliba tirada shaqada helaysa ee bulshada ka mid a hay-adda hafayakoo xaruma ku leh qaar ka mida magaalooyinka bariga afrika ayaa tababaro door ah siisa dhalinyaro kala duwan iyadoo dhegaystayaal haddaba aanu shalay tole aad maqasheen qayb ka warramaysa tababaradaasi ay hay-addu bixiso haatanna ku soo dhowaada qaybtii labaad ee waraysi barnaamijka dhallinyarada uu siiyey cabdilaahi maxamuud xasan oo ah wakiilka hay-addan ee somalilan waxaanu khadka telefoonka igu warramay isagoo ku sugan magaalada hargeysa dee waynu ka warqabnaayo sanadihii ugu dambeeyey dhalinyarada heerka shaqa la-aantu aad buu sarreeyey waxyaabaha aadka loo tilmaamee inta badanna dee laba idhahdaba xilliyada qaar ubuc bay u yihiin in dhalinyaradii aanay shaqooyin helin waxaa ka mid a xirfadahoo aada u kooban ama dhalinyarada xirfadaha leh oo aada u kooban maadaama xirfadahan aad tilmaantay in tirada intaa leega kala duwan xirfadaha aad bixisaan daraasad ma ku samayseen oo ma og tihiin tirada guuda dhalinyarada xirfadahaasi bartay iyo fursadaha shaqa ay heleen walaal shirc waad mahadsan tahay run ahaantii hay-adda hafyoko waxay leedahay database kun sagaal boqol sideed sagaashkii baa la asaasay xaruntii ugu horreysay fartamada gacanta oo hargeysa laga asaasay ilaa imika tirada ka qali jirtay xarumaheega ku kala yaala dhammaan gobolada somalilan tiradooda waa toban kun oo arday tobanka kun oo arday runtii waxaan ku samaynaa follow up waanu dabagalnaa maanta qaarkood waxay leeyihiin shirkadaha ugu waaweyn ee wadanka tusaale ahaan shirkadda goli solar energy oo runtii ah shirkada ugu weyn ee xagga muxuu ahaaye energyga solarka waxaa iskale runtii adi arday kasoo qalijibiyay hay-adda africo qaybta runtii muxuu ahaayen solarka iyo leerka qaarkood waxay ushaqeeyaan shirkadaha dhismaha qaarkood waxay ushaqeeyaan shirkadaha runtii leerka ee magaalooyinka jooga qaarkood waxay ushaqeeyaan shirkadaha waaweyn ee telecommunicationska ee isgaarsiinta qaarkood waxay furteen halaboor ganacsiyada furteen marka runtii waxaan aaminsanahay in dhalinyarada runtii loo soo looxiyo dhinaca xirfadaha waayo runtii jaamacadihii sanadaba waxaa kasoo qalijiminaya tobannaan kun oo arday suuqiina runtii wuu buuxaa marka runtii hadda waxaad moodaa in runtii qoysaskii somalilan ay soo fahmayaan muhiimadda ay leedahay farsamada gacantu marka iminka hadda waxaa noo yimaada hooyooyinka odhanaya annaga waxaan doonaynaa carruurtii barna inaan geyno xirfadaha barna jaamacadaha taasina runtii waxay kutusisaa in fahamkii bulshadu kor u kacay oo runtii aada hore xirfadaha looma haysan wax aada u muhiima laakiin hadda runtii waxaa la arkay in dhaqaala laga samayn karo in mustaqbal fiican laga samayn karo runtii dowladda somalilan hadda runtii diyaar bay u tahay arrintaasoo runtii way nagala shaqeeyaan way marka seed ku heshaan amaad dhallinyaradan ku soo xulataan cabdilaahi markaad tababaradan siinaysaan eed farsamadii baraysaan iyo aqoontan kala duwan ma jaamacadaha ayaad ka doonataan ma dugsiyada aad ka doonataan mise goobo gaaro waxa jira ama hanaan aad u qaadataan walaal annaga hanaanka aan u qaadanaa waa hanaan runtii cadaalada waa hanaan hufan waxaanu samaynaa had iyo jeer waxaan kusoo xayeysiinaa goobaha shaqada lagu soo xayeysiiyo tusaale ahaan waxaa jira website caana oo la yidhahdo somali jobs lagu soo xayeysiiyo wixii fursada jira shaqa ah mataqaana waxbarasho ah kaas baanu soo gelinaa wixii fursada jira sidoo kale waxaanu kasii daynaa radio hargeysa islamara hataana waxaan ku dhejinaa meelaha public ah ogeysiis si markaa qof kasta oo dhalinyari fursadda u helo waxaa runtii markaa aanu qaadnaa imtixaan yar iyo interview oo runtii markaa keligiya aanaanu qaadine guddi baa jira la abuuray wasaaraddii waxbarashada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada haafayooko iyo runtii qof mataqaana deegaanka ka mid oo caana intaasaa runtii markaa arday kala xusha oo intii markaa xaqa u leh runtii mataqaana fursada fursada fursadaha mataqaana la siiyaa waaye waxaase runtii jira in run ahaantii waxaa laga yaabaa haddaan u baahannahay laba boqol oo arday ina inaan qorno inay runtii soo abalagareeyaan laba kun oo arday waa dareemi kartaa marka laba kun oo arday marka laba boqol laga qaadanayo in fursaddii runtii ay aada u ciriiri tahay taasaa runtii markaa mushkilad badan in meesha ah waaye haddaan geesta kale ku weydiye cabdullaahi waxaad ka shanqaraysa ama aad carrabaabtay in aad eh, dhiirigelisaan hal abuurka ganacsiga isagana En, ma fikriyan baad ku curisaan ama aad eh, fikrad ahaan wixii uu ka samayn lahaa ganacsi ahaan aad siisaan dhallinyaradii mise dhaqaalaad siisaan seed u dhiirigelisaan ama aad gacan uga geysataan kaas
run ahaantii walaal waxaan u dhiirigelinaa annagoo marayna dariiqyo kala duwan tusaale ahaan ardayda ku jirta xarumaha iyagan tababarka qaarkood markay dhammaystaan waxaanu siinaa seed monigii ama wixii ay ku bilaabi lahaayeen ganacsi tusaale ahaan sanadkan oo kale waxaanu fursada siinay arday runtii ka baxday qaybta electronicska ardayda lacag ma siino laakiin ganacsiga materialka u baahnaa baan usoo edinaa marka runtii anaguna waanu caawinaayo way jirtaayo runtii waanu u abuurnaa ganacsiga sidoo kalena waxaan u marnaa in hay-adaha kale runtii ku hawlan arrimahana aanu ku xidhno oo connection u samayno sidoo kalena wasaaradda ganacsiga ee somaliland baa hadda waxaan la bilownay inaanu- inaanu kala shaqayno arrinta aan kuu sheegayay ah in la helo siyaasadii lagu maamuli lahaa ganacsiga yaryar iyo ka dhexeba taasoo markaa runtii fursado badan u abuuri doonto dhalinyar fara badan waayo hadda siyaasaddaasi ma jirto waxaana runtii caqabad ku tahay runtii in dhalinyartu ay mar runtii ay ay- ay maalgelin u helaan hal- hal- hal-abuurka ganacsiga ay runtii hayaan waa hagaagi dhegaystayaal kaas wuxuu ahaa cabdilaahi maxamuud xasan oo ah wakiilka hay-adda afayooka ee somalilan oo iigu warramaya khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada hargeysa haatana ballaanjalaacno dhankii heesaha codkii fa-aad cumar cabdi ayaan idiin haynaa iyo heestay garnaqsi
shaqani gubaya kugumuuga bodhano gelilyadanni haysa kuma gaadhin adige shaqani gubaya kugumuuga bodhano gelilyadanni haysa kumaba gaadhin adige أنا قبا قلقل شذا أدنى والك القمادة كل هدانا نقور نبا قدباني قبكا قلي أنا قبا قلقل شذا أدنى والك القمادة كل هدانا نقور نبا قدباني قبكا قلي gacalto yadan qabo kinayni gocashon karna kaga helaya gacalto yadan qabo kinayni gocashon kartaba kaga helaya talowa margarawa iyo maraanad gaadhay talowa margarawa iyo maraanad gaadhay waanay kula gudboonte waanay kula gudboonte talowa margarawa iyo maraanad gaadhay taladuwa margarawa iyo maraanad gaadhay waanay kula gudboonte waanay kula gudboonte shaqu garbaha iyo gudka kaamararano gelinyada habeenkii magaala culan caashaqu garbahayo guudka kamararano gelinyadan habeenkii wagu ku magaala culan anaguuray toban jeer adna geedimaadana haddaad kuurantahooba gacankaa kama dhanyahay anaguuray toban jeer adna geedimaadana haddaad kuurantahooba gacankaa kama dhanyahay waxinaadu goysanaa ku diiday garashadu anagu inabalqura waxinaadu u goysanaa ku diiday garashadu anadgu inabalqura
faacad cumar ayaa dhegeysanaysaan iyo heestiisii garnaqsi halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa barnaamijka duhurnimo laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaya washington haatana cabdixakiim maxamuud shirwac oo barnaamijka ila daadihinaya oo garabkeyga badax fadhiya ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtigu noo saamaxo inuu dhegeystayaashana dib u xusuusiyo qodobadii warka ugu darka roona mahadsanid ibraahim maamulka madaxweyne trump ayaa codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano vito u adeegsaday markii ugu horreysay maalintii isniintii shalay iyaga oo ku hor joogsanaya qaraarkii horyaallay golaha ammaanka ee ka dhanka ahaa go'aankii maraykanka uu jerusalem ugu aqoonsaday caasimadda israa'el islamarkaana uu caasimadiisa ugu rarayey halkaasi safiirka maraykanka u fadhida qaramada midoobey niki hali ayaa xubnaha golaha ammaanka u sheegtay in maraykanku aanu dallan la socodsiinaynin halka uu safaaradiisa uu geynayo dhanka kalena dalka jabaan ayaa iibs ka iibsan doona dalka maraykanka qalabka difaaca gantaallada taasi uu kaga jawaabayo waxa uu u arko khatarta sii kordhaysa ee ka safoolle dalka kuuriyada waqooyi golaha wasiirada ee dalkaasi ayaa ansixiyey qorshahaasi maanta oo salaaso ah iyagoo ay ka iibsanayaan qalabkaasi oo ku kacaya adduun dhan ku dhowaada laba bilyan oo dollar barnaamijkan ayaa lagu wadaa inuu dhammaystirmo sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka jabaan ayaa ku taala ama ku tala jirta oo kale sidoo kale inay iibsadaan ama maraykanka ka iibsadaan gantaallada liishaanka dheer dhinaca kalena maamulka madaxweyne trump ayaa si rasmi ah kuuriyada waqooyi ugu eedeeyey weerarkii ka dhanka weerar ka dhana internetka oo horraantii sannadkana dunida saameeyey kuuriyada waqooyi ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey baa lagu eedeynayay inay mas-uul ka tahay qaybinta virus kombyuutarada saameeyey oo loo yaqaano wanacry kaasoo la arkay bishii may ee sanadkan islamarkaana in ka badan boqol iyo konton wadan ka xidhay kombyuutaradooda aada iyo aad ayaad umahadsantahay shirwac haatana waxaan ku noqonaynaa xaggii muusiga iyo heesaha dhegeystayaashana maxaad usoo qaban lahayd shirwacow waayo ibraahimow dabcan barnaamijka gebagabadiisii baynu ku jirnaa haddii aynu faad cumar iyo raxmarka hore u soo qabannay haatana waxaynu jallaacaynaa waayo waayo iyo weliba xabiibe xasan tuuxow iyo heestii uurkiiyo qalbiga haddii aadan ku ool
uurkiyo qalbiga haddii aadan ku owl ubaxiyo jacayl kulamana sugeenuurkiyo qalbiga haddii aadan ku owl ubaxiyo jacayl kulaman sugeen
araggiisa kaan ku ildoogsadow ammaan iyo ducaba waad istahishaa inaan kuu tirshee aayatiin ku waar waa codka fanaanadda xabiiba xasan tooxow dhegaystayaal iyo weliba heesta warkiiyo qalbiga waxay gebagabowahayd idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa si wada jira idinku daadihinaya ibraahim xasan daanduraya anigoo cabdixakiim maxamuud shiruuc tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo